إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararka fiidnimo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo toos ah iyo kuwa madaafiic ah ku qaaday ciidamada xabashida etoobiya ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka baay askarta dowladda federaalk ayaa saddex kun oo shilin soomaali ah muqdisho ugu dilay qof shacab ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey gobollada shabeellaha hoose iyo gedo ciidamo ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed iyo maleeshiyaad hubaysan ayaa waxa uu dagaal ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose xildhibaan ayaa dowladda uu hogaamiye xasan sheekh ku eedeeyey inuu caburin iyo marin habaabeyn ku hayo bulshada webiga shabeelle ayaa ku fatahay xaafada ka tirsan magaalada beledweyne warka dibaddana saddex qof ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday iskuul ku yaala bosniya موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo toos ah iyo kuwa madaafiic ah ku qaaday ciidamada xabashida etoobiya ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka baay xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey weerara kala duwan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo toos ah iyo kuwa madaafiic ah ku qaaday ciidamada xabashida etoobiya ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka baay guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay madaafiic ku asqeeyeen elaboorka magaalada baydhabo oo ay xero ciidan ku leeyihiin askarta xabashida etoobiya sida ay wararku sheegayaan inta la xaqiijiyey waxaa dhaawaca ka soo gaaray duqeyntaasi shan askari oo ka tirsan ciidamada xabashida etoobiya isla wararka baay waxay mujaahidiinta dagaal ballaaran ku qaadeen habeenkii xalay xerada ciidamada xabashida etoobiya ee deegaanka awdiinle ee hoostagta baydhabo khasaaraha lasoo wariyey ayaa ah inuu weerarkaasi ku dhintay hal askari oo xabashida etoobiya ka tirsan halkuu dhaawaca ka soo gaaray mid kale wararka baay ayaan ku jirnaa militariga mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale waxay dagaal saf ballaaran ah ku qaadeen xerada ciidamada xabashida etoobiya ee degmada diinsoor waxaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan mana cadda khasaaraha ka soo gaaray weerarkaasi ciidamada xabashida etoobiya geeska kale ciidamo aada u hubaysan ayaa waxay xalay dagaal saf ballaaran ah ku ekeeyeen xer ciidamada shisheeye ay ku lahaayeen degmada janaale welina maanan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha soo gaaray ciidamada shisheeye ee lagu weeraray janaale dhanka gedo guutada qaraxyada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay laba qarax ah la egteen ciidamo ku sugnaa gudaha degmada ceelwaaq ee gobolka gedo inta la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay laba askari askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa saddex kun oo shilin soomaali ah muqdisho ugu dilay qof shacab ah cabdikhaaliq macalin cabdiweli ayaa warkaasi ka waramaya wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in askari ka tirsan dowladda federaalka uu si bareer dil ugu geystay nin carruurtiisa u adeeganayay ninkan oo lagu magacaabi jiray gacalow ayaa dilkiisa waxa uu ka dhacay xaafadda buundooyinka ee degmada waaberi ee magaalada muqdisho iyadoona la sheegay in ninka loo dilay lacag saddex kun oo shilin soomaali ah durbadiiba waxaa goobta lagu dilay soo gaaray dad aad u fara badan iyagoona ka warbixiyey qaabka ay wax u dhaceen
saddexda kun wuxuu dhahay saddexda kun isii haddee saddexda kun oo dhahay barafaa ku soo doontay waxaa ku gadanaya ani farmashiyaha uu gadanaaya isii oo dhahay saddexda kun ku siinayo dhahay anaaba ilmi barafaa ku soo doontay caanaq iyo qasan wuxuu dhahay geeskaas ee inoo istaajiyo dhahay haddee saas ee qorigiyoo ku aadi qorigiyoo ku aadi iyo xabadiyoo ku dhacda afaroo ka tage cadaaladaa u baahannahay aanay habaryartiisaa ahay waxba jawaab ma helin waxay saaxiibba ahaayeen ma laha baad waa lacag baadoo rabe annaga cadaaladaa rabnaa cunuga inoo cadaalad helo sidoo kale ninka la dilay nin ay saaxiibo ahaayeen islamarkaana ay isla shaqaysan jireen ayaa dhankiisa ka warbixiyey dilka xalay loo geystay saaxiibkii xalay waxaa dhacday dhacda aad iyo aad u xun waxaan aragnay wiilaan iska soo kornay iska soo barbaarnay hal xaafadaan wada degnayna horteenna lagu dilay xalay waxaan dalbad dowladdana waxaan ka codsanahay in cunugaas xaqiisii iyo ee u soo dhiciso cunugaas gacanka xaq daranaa dishi xali bilaa dembi la'aana lagu dili lacag yaroo wati oo shilin soomaaliya ilmihiisoo adeeg u soo doontay wax yar ka hor waa sheekaysanayn wax yar kadibna waa dhintay meydkiisaan kortaagnayn xali gacanka xaq daranaa dishi askarigii dilka geystay ayaa hadda la sheegay in uu baxsaday islamarkaana ilaa hadda aan raadkiisa la haynin sidoo kalena aysan jirin cid loo qabsado waxaa maalin kasta magaalada muqdisho laga soo tebinayaa dhibaatooyinka loo geysanayo dadka shacabka ah kuwaas oo ay geysanayaan askar ka tirsan dowladda federaalka ciidamo ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed iyo maleeshiyaad hubaysan ayaa waxa uu dagaal ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa ku waramaya in aroornimadii hore ee maanta uu gobolka ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo maleeshiya hubaysan dagaalkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka yaaqbirweyne oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa lasoo warinaya inay iyagu weerar ku qaadeen deegaanka kuwaas oo iska cabin kala kulmay maleeshiya hubaysan oo goobta ku sugnayd waxaana lasoo warinayaa in labada dhinac ee dagaalamay uu soo kala gaaray khasaare isugu jiro dhimashiyo dhaawac walow aanan la ogeynin halka uu gaarsiisan yahay khasaaraha deegaanka ayaa waxaa muddooyinkii dambe ka taagnaa xiisado u dhexeeya labada dhinac kuwaas oo marba marka ka dambeeya cerka isku sii shareerayay balse maanta ayaa si rasmi ah halkaasi ugu qarxay dagaal u dhexeeya labada daraf maleeshiyaadka ku sugan deegaanka yaaq beraweyne ayaa maamulka koonfur galbeed ku eedeeyey inay iyagu weerarka kusoo qaadeen deegaanka iyagoona ku hanjabay inay iska cabi doonaan xildhibaan ayaa dowladda federaalk uu hogaamiyo xasan sheekh ku eedeeyey inay caburin iyo maran habaabin ku haysa bulshada zakariyo cumar ayaa faahfaahinaya xildhibaankan oo ka tirsan golaha baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu tilmaamay dhibaatada iyo caburunta ay dowladda federaalk ku hayso shacabka isagoona ku tilmaamay hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk kuwa liita oo ay dilootay caqlixumo iyo xikmad darro isagoo intaasii raaciyey dhibaatada kala duwan ee saxaafadda ay ku hayso dowladda federaalk maran habaabinin shacabka soomaaliyeed dhibaatada ay dareemayaan iyo caqabadaha jira yaan laga leexanin sidaad ka aragteen xukuumaddii way dhimatay way baxsata ahayd oo isku beddeshay way jabtay waa la kabay oo xigmad la'aanta ahayd oo caqli la'aanta ahayd oo liidatay waa aragteen doodooda legitimasi ma ahayn doodoodu waxay ahayd boor isku qaris doodoodu waxay ahayd dood liidata oo dhimatayay ahayd waa ogtihiin qofkii hadla saxaafad waa la xiraayaa kii bajaajla hadlo waa la xiraayaa kii hadlo oo maskiina waa la xiraayaa caburin iyo dhibaata lagu hayaa shacabka soomaaliyeed dadkii u hadlaaya annaga waaya marka haddii idinka la idin xiraayo laidin dhibaataynaayo annagaa immunitygeena idinku difaacayno annagaa sidii waciin annagaa u sheegayno waxaa sidoo kale xildhibaankan oo hadalkiisa sii watay uu weerar afka ah ku qaaday xildhibaanna uu ku tilmaamay kuwo khalad iyo saxba ku taageeraya dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud islamarkaana uu ku sifeeyey guulwadayaal ama nacamlayaal u taagan ciddii markaas wax siinaysa inay taageeraan wuxuuna dowladda federaalk ku tilmaamay mid taag daran oo marba marka ka dambayso ay bannaanka u soo baxayso dacfigeeda iyo
waxaan rabaa halkan inaan fariin ugu diro kuwa saaxiibadeen ahoo tirada yar oo guulwadayaasha ah guulwadayaasha ah nacamleeyayaasha ah guulwadaynta iyo nacamlaynta ah golaha ku haysaana naga dhaafa shacabkiyaa idin dhibsaday annagaa idin dhibsannay xigmad iyo caqli ku difaaca warbaahintana dastuurkeenna sheegaaya xuriyatulqoolka hadalka afkaarta fikirka in lagu dhibaateeyo waa qalad taasna ma ogolaanayno waana ka dhiidhinaynaa waana u taagannahay waxaana hore loo yidhi mar walba lagama leexdo runta runtana aaday u kulushahay xukuumaddan tacbaanka ah oo way jabtay waa la kabay hadda maalmahan noo keentay way jabtay annagaa kabayn insha allah ma ahan markii ugu horraysay xildhibaanno iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ay eedeemo u soo jeediyaan dowladda federaalka ay iyaga qudhooda ka mid yihiin arrintaas oo dad badan ay rumaysan yihiin inay salka ku hayso masaalix iyo dana gaar ah oo mas-uuliyiintan ay ka waayeen dowladda federaalka balse ujeeddadooda aysan ahayn turid ay u samaynayaan bulshada soomaaliyeed webiga shabeelle ayaa ku fatahay xaafado ka tirsan magaalada beledweyne waxaa xogo dheeraad ah ka soo baxayaan fatahaad uu habeenkii xalay magaalada beledweyne ka geystay webiga shabeelle qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in xalay ay jawaano badan dhigeen webiga saasoo ay tahayna biyuhu karkaarada soo jabsadeen waxa ay sheegeen in ilaa iyo hadda aysan haynin wax gurmad ah oo kaga yimid maamulka ka jira magaalada a muudaalo waay horta meeshu xaaji muudaala la yidhaha beerta xaaji muudaala la yidhaha dhowr nimaan ahayn oo isxil qaantay hadda saddex kunoo jawaanaan gelinay ma garan saddexdii kunoo jawaan biyihii meesha dhagaxa iile hoostoodii ka baxeen xalayna soo baxeen wayna socdaan ilaa hadda marka annaga waa soo sheegno waxaan idhi ummadda haddii loo soo gurmadana hadda biyahaan oo gurmad ay helaan waa la qaban karaa biyuhu way badan yihiin hadda meel taagaa celini moogi oo biyaha marka hore meesha aaday u qodantay taag yara celinaa ma ahane hadduu taaggaas ayna haataa jawaanada hadda aan kor taagana waa kula waa ruqi lahaayeen waxba ma hayno ilaa hadda annaga nin hadda aan teleefonkiisa toos u haynaa ma jiro webiga shabeelle ayaa sanad kasta ku fataha magaalada beledweyne warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntii saddex qof ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday iskuul ku yaala bosniya ugu yaraan saddex xubnood oo ka mid ah shaqaalaha dugsiga sare oo ku yaala waqooyi galbeed ee waddanka bosniya ayaa lagu dilay toogasho hubaysan oo uu geystay nin shaqaalaha xaruntaasi ka mid ah ninka falka geystay ayaa adeegsaday qoriga darandooriga u dhaca kadibna isaga ayaa istoogtay sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga ah wararka la helayo ayaa sidoo kale sheegaya in dilaaga uu waardiye ka ahaa dugsiga sankimosti oo ah halka uu weerarku ka geystay toogashadaasi ayaa galaafatay nolosha maamulihii iskuulka xoghayihii iyo bare dhanka luuqadda ingilishka ah ee iskuulkaasi waxaa dhaawac ah ninka dilka geystay oo istoogtay balse aan xabadda ku dhiman warkii fiidnimo waa naga intaa